bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha mey sanada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxa uu ku dhaliilay beesha caalamka qaabkay u wajahayso wadahadalka u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan asigoona tilmaamay in beesha caalamka aysan haatan dhexdhexaad ka ahayn xaaladda soomaaliya iyo somalilan sida uu ka dhawaajiyey mar uu ka hadlayay munaasabadda siddeed iyo tobanka mey oo ay somalilan u dabaaltegto xilliga ay u aqoonsatay soomaaliya inteeda kale inay ka go'day
hase yeeshee weli wax jawaaba oo wax ku oola kama aanu helin haddaba waxaan shugcay qaban lah sida ay dowladaha qaarkood ugu degdegayaan faragelinta arrimaha gudaha iyaga ah sila nacay iyo sida ay uga warwareegayaan ama isu jigsiinayaan dhexdhexaadinta ismariwaaga ah ee ka aloosan dalka soomaaliya iyo soomaaliya muhiimad weyn u leedahay xaqa ayaka tashiga ummadeenna ummadayada iyo guud ahaanba xasinoonida mantaqada geeska afrika dalalka dariska ah sida mantaqada geeska afrika u noqoto mid xasiloon oo shucuubteedu nabad ku wada noolaadaan waxaa xukuumaddani ka go'aana inay sii xoojiso xidhiirka iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka jaarka ah madaxweyne siilaanyo madaxweynaha maamulka somalilan sidoo kale waxa uu ka hadlay qalabaynta ciidamada xoogga dalka ama ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo isku dhafka lagu samaynayo asigoo arrintaasi ku tilmaamay mid xasilooni darri ka dhalin karta mandiqada geeska afrika sida hadalka u dhigay madaxweyne siilaanyo waxa uuna sidoo kale tilmaamay in wax badan ay kaga digeen beesha caalamka inay isku howlaan arrimaha haatan ay wado dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan isku dhafka lagu samaynayo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya
kaasoo dalal ka mida beesha caalamku ku garabsiinaya madaxda soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii soomaaliya ee burburtay haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani burin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada geeska afrika sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidankaa iyo hibka lagu soo daldalayo dalka soomaaliya iyadoo ay jumhuuriyadda somalilan aan ilaa hadda laga qaadin xakamayntii hubka ee guud ahaan la saaray dalka la isku odhan jiray soomaaliya republic hadalka madaxweynaha somalilan ayaa imaanaya xilli wadahadaladii u dhexeeya maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya hakaduu ku yimid ka gadaal markii is-afgarawaa uu kusoo dhammaaday kulamadii ugu dambeeyay labada dhinac ee magaalada istanbul ka oo ay labada dhinac ku kala gadoodeen ergooyinka kaga qaybgalayay wadahadalkaasi iyadoona labada dhinac weli war rasmi ayna ka soo saareen inkastoo somalilan ay ku celcelinayso inaysan horfariiso doonin dad ka soo jeeda deegaanada maamulkaas uu ka arrimiyo ayadoona la xasuusan yahay in dowladda federaalka ay qayb ka yihiin xubno ka soo jeeda deegaanada maamulka somalilan haatan ay sheeganayso culimaagudiinka ahlusunna waljameeca ayaa ku eedeeyey raadiyo galgaduud oo xaruntiisa ay tahay magaalada guraceel ee gobolkaasi galgaduud inuu u xaglinayo dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya taasina ay ka dambaysay in albaabada isugu dhuftaan qaar ka mida maleeshiyaadka taabacsan culimaagudiinka ahlusunna waljameeca ee ka arrimiya gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sarkaalka saroo ka tirsan ciidamada maamulka ahlusunna wal-jamaaca oo lagu magacaabo gallad maxamuud kheyre ayaa ku eedeeyey in raadiyahaasi uu yahay mid ay ku adeeganayeen dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo deegaanka uu ku yaalan ay ka arrimiyaan maamulka culimaagudiinka ahlusunna wal-jamaaca waxa uu sheegay in wararka uu daynaya keliya ay ahaayeen kuwa dowladda balse uunan daynaynin wararka culimaagudiinka ahlusunna wal-jamaaca iyo waxyaabaha horumarka leh ay ka qabanayaan gobolkaasi galgaduud gaar ahaan degmada guraceel sida hadalka u dhigay
idaacadda raadiyo galgaduud in laga xiro degmada gurcaal falal amni darro ay sameynayeen darteed amarka qaadasho la-aan maxaa tiradaayeen dembiyo fara badan oo hadda aanan soo koobi karin ay galeen iyo maxaa tiradaayeen lagu xiray idaacadda raadiyo galgaduud marka koowaad waxaad og tahay degmadan gurcaal waxaa ka taliya culimaaldiinka ahlusuna waljamaaca waxay ka talinayeen muddo adiga toddoba sano agteeda ay ka talinayeen waxay ka eriyeen ay ka raacdeeyeen nidaamkii khawaarjka ayaa shabaab ayay ka eriyeen oo fikrad qaldan iyo maxaa tirada iyo aqoon qaldan ummadda ku shugaysay markii laga baxshay xoogoodii laga baxshay intaasna ummadda ku dhaqan soomaaliyeed oo ku dhaqan degmada guracaal culimaadudiinka ahlusuna waljamaaca xadarooyinka iyo maxaa tirada diinta islaamka ay dirayeen iskula diraa u naqaanaa oo ummadda soomaaliyeed isaga horkeena waayo wadanka waxaa ka tali jiray ahlusuna waljamaaca degmooyinkan hadda alduusamareeb ilaa wadankan hadda aan joogno saas darteed aalusan warjamaca kooba kamaba qayb gelin lagamana qayb gelin raallina kama ahan saas darteed waa wax dadka la iskula dirayo xerga lagula dhaqaaqay raadiyo galgaduud ayaa waxa uu yahay tacadiyada lagu haya bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha dalka soomaaliya ayadoona arrintani ay tahay mid sii xoojinaysa caburinta warbaahinta ay kala kulmaysa dhinacyada isku haya siyaasadda dalka haddii ay haalaheed dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda ee magacyada kala duwan leh sida al-shabaab ahlusunna iyo kuwo kale muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxa ay la kulmaysay bahda warbaahinta caburin kaga imaanaysay dhanka xoogaga isku haya siyaasadda soomaaliya ayadoona dib xorriyaddiisu u helay maalintii shalay agaasimo ku-xigeenkii raadiyo galgaduuda oo ay xabsiga u taxaabeen ciidamada maamulka ahlusunna waljamaaca ee degmada guraceel kaa oo lagu magacaabaya cabduqaadir guure barre oo ay kal hore ciidamada ugu yeereen saldhigga degmada guraceel dabadeedna xabsiga ay dhigeen muddo kooban kadibna dib xorriyaddiisi ay u siiyeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay ku xadgudubtay arrimaha hirgelinta federaalisimka dalka soomaaliya la doonaya in laga hirgeliyo asigoona tilmaamay haatan in cadaalad darri lagu dhisay maamulada qaar halka kuwa kalena ay marayaan marxaladihii ay mareen kuwii ka horreeyay ee nidaam darrada ku dhashay sida uu tilmaamay brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya sidoona kala ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya brofesor dalxa oo ka hor hadlayay baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in dowladda federaalka lagula xisaabtamo arrimaha haatan ay hirgelinayso ee federaalisimka asigoona tilmaamay inay jirto dhaliilo dhowr ah oo kaga imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan deegaanada haatan laga hirgeliyey maamul goboleedyada iyo kuwa la doonaya in laga hirgeliyo asigoona ku eedeeyay dowladda inay jibisay dastuurka dalka u yaala sida uu hadalka u dhigay hadalka maxamed cumar dalxa ayaa imaanaya xilli qayba ka mida maamul goboleedyada ka jira soomaaliya haatan ay ka taagan yihiin isqabqabsi iyo sidoo kale kala aragti duwanaansho bulshada deegaanada ay ka arrimayaan maamuladaasi ku dhaqan ayadoona ay jirto sidoo kale weli inay jirto dhaliishii eedda loo jeedinayo baarlamaanka maamulka jubbaland ee dhowaan magaalada kismaayo lagu meelmariyey waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale jiray siyaasiyiin iyo beelaha qaar oo si adah u dhaliilayay maamul goboleedkaasi kuwa oo tilmaamayay in bursi uu ku dhisan yahay baarlamaanka maamulkaas uu yeeshay faahfaahina ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal ka dhacay deegaan duleedka degmada beled xaawo ee gobolka gado kaa oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ee ka socda waddankaasi kenya saraakiil ka tirsan al-shabaab oo u hadashay waxa ay sheegeen in toban askari oo ka tirsan ciidamada kenyaanka ay ku dileen dagaalada intii ay soconayeen sidoo kalena ay gubeen gaadiid dagaal oo ay wateen ciidamadaasi waxaana sidoo kale jira khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray labadii dhinac ee halkaasi ku dagaalantay sida ay sheegayaan warar ka madax bannaan labada dhinac oo laga helaya degmada baled xaawo ee gobolka gado wararka waxay intaa ku darayaan inay jiraan dhibaatooyin soo gaaray dad rayid ah inkastoo aan la haynin tirada dhabta ah ee waxyeelada ay ka soo gaartay dagaalada u dhexeeya labada dhinac ee ka dhacay halkaasi guddiga farsamo ee maamul samaynta gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in meel wanaagsan ay haatan marayso sidoo kalena ay ku howlan yihiin sidii ay u xalli lahaayeen cid waliba wax ka tabanaysa habsamo u socodka shirka maamul samaynta gobollada mudug iyo galgaduud sida uu ka dhawaajiyey afhayeenka guddiga farsamo ee maamul samaynta gobollada mudug iyo galgaduud sheekh cumar cali roble oo la hadlayay warbaahinta asigoona tilmaamay inay isku howli doonaan sidii ay u xalli lahaayeen dhibaatooyinka inta badan soo laalaabta ee ka dhexdhaca beelahaasi waxauna sidoo kale tilmaamay inay ku howlan yihiin sidii ay isugu keeni lahaayeen dhinacyada wax tabanaya ee qaybta ka ah maamul u samaynta gobollada mudug iyo galgaduud
waa jirtaa waana badan doontaa waana la sugayaa horena way jirtay haddana way imaan doontaa sida looga bartay holaha aynkaana markii la gudagelayo sida lagu yaqaan dhaliishu waa waa wax jira haddana cid kasta ee tabarka lala fadhiisanaya si cadaaladi ku dheehan tahay howlkar howlkarnima ku dheehan tahay fanaani ka muuqato ayaa loola tacaamuli doona haddii alla ay tuqadiro waxaan leenahay shirkii sidaa u bilowday ayuu u socdaa waana dhamaystirmi doonaa biidni illaahi tacaala dhammaan kasoo qayb gala cid waliba qaybta ay ka leedahay gacanteedu waa loo baahan yahay ruuxii ku taageeri kara ficil ruuxii qowl ku taageeri kara ruuxii ku taageeri kara xoolo iyo xoogi xeelad intaba waa loo baahan yahay soo dhawaada hawsha la iskama leh cid gaar uma lahan waa wax la wada leeyahay waa dan caama danta caama cid waliba ha ka qayb qaadato kaalinta ku aadanna ha kasoo dhalasho ugu dambeynna saacadihii lasoo dhaafay ayaa la dhigay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho oo caruur uu soo ritay cudurka shuban biyoodka iyo sidoo kale jadeecada iyadoona dhakhaatiirta isbitaalka haatan ay la tacaalayaan caruurtani ay soo ridateen cuduradani shuban biyoodka iyo jadeecada oo la dhigay saacadihii lasoo dhaafay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho isbitaalka ayaa ah mid inta badani martigeliya dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dhakhaatiirta halkaasi ka howlgasha haatan ay ka dayrinayaan xaaladda caafimaad ee caruurta la keenaya isbitaalka maadaama isbitaalka aan u haysan agab ku filan caruurtaasi waxaana ay sheegtay doctoraysada u qaabilsan caruurta ee isbitaalkaasi duniyo inay haatan jiraan dad aad u fara badan oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaasoo saacadihii lasoo dhaafay la dhigaya isbitaalkaasi waxayna sidoo kale ka warbixisay xaaladaha cudurradan ay ka dilaacaan gudaha dalka iyadoona sidoo kale tilmaantay in dhibaatooyinkan ay qayb ka yihiin xilliyada roobabka oo haatan inta badan ka curtay qaybo ka mid a gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya caruurta la dhigay isbitaalka ayaa sidoo kale waxayihiin kuwa laga keenay qaybo ka mid a gobollada ku dhowdhow gobolka banaadir ee xarunta dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan oo waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu